bismillahi raxmaan raxiim aada umahadsan tahay haaruun macruuf adiga iyo dhegeystayaashaba aadan kaaga mahadcelinaa su-aashaa su-aal maantii taagan waayo loona baahan ya in laga jawaabo hay-adda nabad sugidda sida aad la socoto intii dib u habeynta lagu sameeyey labada kun iyo laba iyo tobankii waxa ugu badan aan ka shaqeynayna waxay ahayd ama hay-addu ka shaqaysaba arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta wada shaqeynta hay-addu ay lalahayd wadamada soomaalia saaxiibka la ah laakiin maantay wax badan oo qaabkaas ah waxbaa iska bedelay ooy ugu horeyso hay-addii oo laga leexiyey itijaahay u socotay ee ahayd la dagaalanka cadowga iyo al-shabaab oo lagu soo leexiyey inay dadkii dawladda ka tirsanaa iyo xubnaheedii inay dib loogu soo noqdo oo wax shaqadii laga cayriyo iyo wax la tuhmo iyo wax la xiro iyo wax iska tahriibay wadanka ka cararay markay dhibka arkeen iyo qeybta hadda ugu dambeysay oo ciidanka howlgallada ee shaqeynayay ee beledka joogay ee amniga magaalada sugahayay oo si habqana kulligood loogu wada wareejiyey booliska welina aysan dhamaystirmin oo xaaladooda ilaa hadda weli taagan tahay waaya qodob qodob haddaynu u kala qaadno hay-addu ma u qalabaysan tahay shaqadii ahayd inay qabato oo ah amni ururinta mukhaabaraadka iyo ka hortega falalka argagixisada
hay-adda awoodaheeda taan aniga ka warqabo muddadii lix lixdii sana lasoo dhaaftay tali ku-xigeenan ka ahaa arrinta xog aruurinta iyo mukhaabaraadka tabarta aada u yar tahay runtii markii arrinta laga hadla aada u yar tahay imkaaniyaadka aada u yaraayeen khibradaha iyo aqoonta loo leeyahay cadowgana way xadidnayd laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa lixdii sana lasoo dhaafay tobankii sana lasoo dhaafay ba dhehe waxaa hay-adda ay ku guuleysatay inay xogo badan aruuriso in galal la sameeyo fayal la abuuro waxaasoo aan hore u jirin waa la socotaa dagaalada sugaya wixii ka dambeeyay wadanku ma lahayn meel xog lagu aruuriyo marka waxaa ilaahay mahaddiisa in waktiga lasoo dhaafay aada laysaga xil saaray in xog la abuuro in xog la aruuriyo faylo la sameeyo maxaan ku iraahdaa howlgallo badan la sameeyo xiriiro badan iyo horumar badan laga sameeyey dhanka wada shaqeynta qeybaha kala duwan bulshada iyo bulshada caalamka intaba si loola dagaalamo cadowga argagixisada ee al-shabaab iyo alqaacida iyo daacish iyo waxyaalahaas oo hay-addu ahayd priority ilaa inta aan ogahay dhanka howlgallada ayaa hay-addu xooga ugu badan ay saartay waktiga lasoo dhaafay maxaa yeele cadowga lala dagaalamayo wuxuu ahaa cadow muuqda oo le jiritaan iyo goobo uu haysto iyo maxaan ku iraahdaa awood muuqata marka waxaa lagu khasbanaa qeyb badan oo kamid a awoodda hay-adda ee dhanka xog aruurinta ahayd loo weeciyo dhanka howlgallada iyo in ciidan la sameeyo si fisikaal oo la dagaalamo cadowga muuqda waxaad soo qaaday qodobka ku saabsan ciidamadii nabad sugidda ha loo wareejiyey booliiska arrintaasi tallaabo fiican miyay ahayd maxaan ku idhaahdaa hadday ahayd maxay ku wanaagsanayd haddaysan ahayn maxay ku xumayd markii la wareejinaayo ciidan qof iyo labo waa laga yaabaa inay fududahay wareejinteedu se wakti badan qaadan laakiin marka ciidan tiro leh oo agab leh oo hub leh oo wax walba leh oo logistic iyo iyo mushaar bale la wareejinaayo waxay la tahay wuxuu u baahan yahay wakti in la siiyo marka ciidamada in la isku wareejiyana sharciga ciidamada qalabkiisa waxba kama qabo keliya un waxa ku jira waxay ahayd deg deg iyo iyo in ciidankiia si habqana oo aan la nidaamin oo ilaa hadda mushaaraadkoodii garaamkoodii weli uusan meelna saarnayn in la yiri waa la in wareejiyey laakiin sida kale in ciidanka laisku wareejiyo wax jira waayo sharciga u qabo toddobaadyadii u dambeeyey hay-adda waxa ka dhex jiray khilaaf iyo isbedelo taliye cusub baa lasoo magacaabay taliyihii cusubna wuxuu shaqada ka joojiyey taliye ku-xigeenadiisii ood adiga ka mid tahay taliye ku-xigeen cusub baa lasoo magacaabay dhacdooyin kalaa dhacay haddii aynu kala qaadno bal ku horeyno maxaa idinka shaqada laydinka joojiyey maxaa dhacay
haaruun waxaan ka xumahay inaanan kaaga jawaabi karin ilaa hadda maxaa yeelay ilaa hadda cid ii sheegtay aniga shaksiyan ma jirto in shaqada laiga joojiyey iyo waxa la iiga joojiyey iyo maxaan ku iraahdaa inta ay ahayd shaqa joojinta la igu sameeyey xilligaas cid ii sheegtay ma jirin waxaan ka maqlay social mediahan ka arkay social mediahan ku dhamaatay waxay ahayd lix iyo tobankii bishii july lix iyo tobankii bishii agostna waxaa soo baxday waraaq kale oo xilka in laiga qaaday ah marka intaas udhexaysay halka bil ahaydna cid ila soo xiriirtay oo ii sheegtay sababta aan ku ahay shaqo joojin ma aysan jirin iyadoo la ogyahay sharciga inuu uu qabo qofka in loo sheego waxa oo dembi uu galay haddii shaqa laga joojinaya loo sheego haddii shaqa laga qaadayana loo sheego xaq uleeyahay sida marka loo magacaayo loo magacaabayo u xaq ugu leeyahay in loo sheego marka waa ka xumaa arrintaas ilaa hadda aniga xataa ma hayo jawaab cad oo aan aan uga shaafiyo dhegeystayaasha haba yaraatee agaasima hay-adda nabad sugidda ama madaxda ka sarreysa ama wasiirka amniga midna wax xiriir ah oo telefoon ah ama email ah ama qoraal ah ama af ah kama helin miya maya ilaa hadda waa gartay marka in xilka laydinka qaaday yaa idiin sheegay adiga aad ka mid tahay iyo cabdiqaadir maxamed nuur
iyadana xilka qaadista waxa un ka maqlay mediahan ka maqlay weli waxaan aada uga xumahay oo maanta aan raba inaan halkan ka sheego in magacayga xataa la qalday oo aniga cabdalla maxamed cabdalla layma yiraahdo maxaa la yirahdaa cabdalla cabdalla maxamed marka waxaan idaacadda ka dhegeystay in la yiri waxaa xilkii laga qaaday agaasimi ku-xigeenkii taraye guurta cabdalla maxamed cabdalla marka aadaan runtii uga xumahay in qofki dadkii qoray inay saas u ilduufaan runtii ma ahayn arrin munaasaba aniga qof la garan waayo ma ihi hay-addan lix sano lasoo dhaafaan taliye ku-xigeenka ahaa si sharaf leh iyo maxaan ku irahdaa ayaan usoo shaqeeyey oo inta itaqaana soomaali iyo iyo ajnabiba ay markhaati ka tahay hawlihii aan qabtay iyo sida hufanayn hay-addan usoo maamulay marka maanta in la garan waayo magacaygii lix sano taliye ku-xigeen aan ahaa kadib runtii waxaan u arkay arrintaas arrimaana ay qaban jafna igu ah laakiin de cid hadda aan uga dacwoy ma jirto anigiiyaaba la ii sheegininba in waan xaq u lahaa in la ii sheego oo la siiyo waraaqdii xilka tegista ama xilka qaadista ay ahayd in la isiiyo la yiraahdo waraaqdaadii xilka lagaga qaaday waatana ama muxuu ahaa meeshaad kala aadeysaa ama maye serviceka hay-adda intaa kulahayd intaanay ahayd waana kaa dhamaatay termination saxda isiiyay ahayd marka runtii aadaan uga xumahay inay sidaas waxu dhacaan
wax xil wareejina miyaad samaysay taliya agaasime ku-xigeenka cusub ee la magacaabay fahad yaasiin xil miyaad ku wareejiseen adiga ama cabdiqaadir waxaan ka xumahay iyadana arrintaas inaysan dhicin waxaan fila waa marka ugu horreysay oo qof lasoo qof cusub oo xil loosoo magacaabay oo aan xil la wareegin uu shaqo galo annaga ilaa hadda sidaan kuu sheegaba cid noo sheegtay in xilkii nalaka qaadayna ma jirto aan ka ahayn midiyaha intaan ka maqalnay cid noo sheegtay xilliga ay tahay inaan xilka wareejinana oo nala soo xiriirtay oo tiri xilligaasa xil wareejinaya ka rabaana ma jirto waxaan intaas kugu darayaa in markii hore ee shaqadana laka joojiyey amarka soo baxay uu ahaa inaanan xeradana soo geli karin ilaa haddana amarkaas uu weli taagan yahay oo cid naga qaadayna aysan jirin oo xataa haddii aan indha adayga lahayn oo aan dhihiran xilkaan soo wareejinaynaana xeradeenii oo aan saraakiisha ka ahayn xataa inaanan geli karin hadda oo irideedii markaan tagay nalaleeyahay amara idinka yaalla inaynaan geli karin marka runtii waa arrin laga xumaado lix sano oo aniga taliya ku-xigeen ahaa iyo afar sano oo iga horreysay oo aan xilkeeda la wareegay toban sano oo galalkoodii iyo wixii lasoo qabtay oo yaalla in laga doorbido in xil la-aan in la yidhaahdo waa la shaqaysana macnaheedu waxay tahay in berrina marka xilka la wareejinaayo aan waxba la isku wareejin doonin oo saas lagu kala tegi doono arrintaana waxay dhaawac ku tahay systemkii lasoo dhisaayo waktiga dheer maskax iyo juudi iyo iyo iyo khibradda lasoo geliyey marka runtii haaruna waa ka xumahay inaan sidaas ku sheego laakiin sidaas waxu dhaceen sideed iyo tobankii julaay sideed iyo tobankii sagaal iyo tobankii midkoodba heedaan umalaynaya adaa isaxaye waxaa la jebiyey xafiiskaagii xarunta nabad sugidda bal dhacdadaasee u dhacday iyo sida loo jebiyey faahfaahin naga sii iyo waxa laga qaatay hadday jiraan aniga xilliga shaqada laga joojiyey waxay ahayd lix iyo tobankii julaay sagaal iyo tobankii julayna waxaan maqalnay oo social media ku arkay sawiro laga qaaday xafiiska oo laleeyahay waa la jabsaday aniga awood uma helin inaan ku tago meeshii wax ka dhacay oo aan ka ahayn inta mediyaha aan ku arkayna oo aan ka sheegi karana malahan laakiin waxaa lii xaqiijiyey dad mas-uuliyiina oo tegay xafiiska in xafiiskii la burburiyey combyuutarada la jebiyey dokumentiyadii dhulka lasoo dhigay si aada u fool xunna loo kala daadiyey wixii document iyo waraaqa meeshaas yaalay meesha sir badan ah taallay oo culus oo de wadanka sirtiisa ahayd oo dhan walba leh waxaa yaalay qalabaa yaalay waxaa yaalay combyutera yaalay waxaa yaalay waxyaalo dambi muujin ah oo dad maxaan ku iraa baaris ku socotay iyo waxaasoo dhan de aniga inay weli yaalaan iyo in lala tegay iyo meelay aadeen yani wax aan hadda wax ka sheegi kara ma aha xafiiska asagoo shaqeynaayo oo notebookaygu miiska ii saaran yahay ayaa iyo albaabka kama soo geli kartid marka wixii meeshaas ka dhacay aniga wax badan aan ka ogahay male waxaa mas-uuliyaddeeda la weydiinaa dadkii meesha joogay oo madaxda ka ahaa oo albaabada xirtay oo ayaga muxuu ahaa mas-uulka ka ahaa ayagaa ila tahay ay mas-uuliyadda saaran tahay wixii meeshaas sir taalay iyo meeshii aaday iyo sida loo xafidi karo iyo maxaan ku iraahdaa wixii dhiga ka dhaca waxaasoo dhan waxay ila tahay mas-uuliyad ay ku fiican tahay waa in ayaga weydiisid oo lagala lagala xiriiro yo adu cidaad ku tuhunsan tahay inay falkaa geysata ma jirta
wallahi tuhun waa iska imaan karaa de amnigaa tahay amnigana wuxuu ku dhisan yahay shaki iyo tuhun tuhun waan qabaa oo dadkii ka dambeeyey maanta ay ay yihiin dad cadow ku ah qarannimada iyo soomaalinimada dad cadow ku ah jiritaanka hay-addaas oo lafdhabar iyo indhaba u ah amniga qaranka dad laga yaabo inay aaminsanaayeen inuu meesha fara iyo kiisas ka yaalaan oo intaan laisku imaanin door bidaayay in wax la burburiyo oo raadka la tirtiro tuunkay ugu badan noocaas waaye wax sirana ma aha in hay-adaha amniga dawladda oo nabadsuguda ugu horeyso ay infiltration iyo dhexgal cadowga uu ku dhex leeyahay ay ku dhex jiraanna waxawa qof walba uu ogyahay waayo maxaan ku irahdaa meediyahan aada ugu jirtay tuunkay ugu badan marka waxaa waaye in dad cadow ah oo systemka ku dhex jira ay tilaabadan u qaateen inay baabi'iyaan raadadkii iyo xogihii waktiga dheer la aruurinayay sidaasna ay arrinta ku dhacday dayac dhanka maamulka ahna inuu jiran oo aaminsanahay oo markii annaga nalaka xirta albaabada layiri ma soo geli karaan waxay ahayd in wixii mas-uuliyada meeshaasna in la ilaalsado oo maxaan ku iraahdaa aysan dhibkaan oo kale unasa dhacinay ahayd marka labadaas isbiirsataan aniga tuhuma dayac dhanka mas-uuliyiinta meesha madaxda ka ahaa iyo cadowga meesha ku dhex jira ee waktiga dheer lala dagaalamayay infiltrationka iyo dhexgalka kusoo sameeyey marka tuhumkayga intaas waa aniga waa kee cadowgaasi oo dhexgalka kusoo sameeyey hay-adda cadowga cadowga argagixisada al-shabaab iyo wixii la halmaalo waaye anaga hadda cadowga ugu ugu weyn ee dawladdu leedahay ee fisicalka ah ee muuqda hab muqaabaraad iyo hab ciidanba ula dagaalamaya systemka inuu wiiqo oo dawladnimada wiiqana ka shaqeynaya waa cadowgaas waayo hadda waddanka cadowyo badan oo kale oo oo ma lahan taqriiban sidaan aan ogahay cadowga ugu weyn waa cadowgaas si xoog lehna ugu udhex galeen waktiyadii lasoo dhaafay hay-adaha amniga ee dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada intaba marka arrintaas waayo arrinta aan aniga tuhunka ugu badan aan ka qabo oo faraha iyo raadadka yaalay in la lumiyo oo ugu yaraan haddii isbedel la-o aan lagu soo gaarin marka arrintaas waa arrinta aan ka hadlaya cadow aan sheegay cadowgaas waa maxaad ku caddayn kartaa in shabaab ay dhex gashay hay-adda
arrintaas arrin cadeymo badan oo maxaan ku idhaahdaa xilligeeda iyo waktigeeda aan la sugeyno waa insha allah waxaa jirtay oo kale inaan maqalay haddee saxtay adaa xaqiijin doonee dad kuu shaqayn jiray in loo xiray arrinta ku saabsan xafiiskaaga la jebiyey ma jirtaa arrintaa maxaa loo xiray dadka kuu shaqaynayay
waxaan ka xumahay dadkaas aniga si gaara iguma shaqaynaynin waxay ahaayeen saraakiil xafiiska ka tirsanaa oo xoghaynta xafiiska iyo ku-xigeenkiisii iyo gabadhii nadaafadda ka shaqeynaysa xafiiska dada aniga keensadayna ma ahayne qaarkood waxaan kula wareegay xafiiska taliya ku-xigeenka iga horreeyaan kala wareegay maanta oo laga joogo afartan afartan cishay xiran yihiin oo ilaa haddana wax maxkamadan aan lasoo taagin waxa loo haysto aniga ilaa hadda ma umalaynayo inay tahay xafiiska ayaa jibiyey iyo maxaa loo jibiyey maxaa yeele iyaga ma aha dadka jawaaba kara midaas heshiiska meel hadduu dambi ka dhaco qaab loo baaraa jira aniga nin forensigan ku takhasusay takhasuskeeda uu yahay dambi baarista markii meel dambi uu ka dhaco qaab loo baaraa jira waxaa ugu horeysa meeshaas yaa joogay yaa mas-uulka ah amnigeeda waardiyaha yaa lahaa heeganka yaa lahaa yaa mas-uuliyad ka saarayd waxay ila tahay marka haddii nimanka mas-uuliyiinta meesha ka ah ay aysan wax ka qaldanayn waxay ahayd inay soo lasoo xiro dadkii meesha mas-uulka ka ahaa amnigeeda waardiya hameenkaas heeganka ninkii lahaa tiimkii waardiyaha lahaa qofkii madaxda ka ahaa xilligaas shaqada xafiiska oo mas-uuliyaddaas lahaa in la ilaaliyo markaas kadib cidda ku lug yeelan karta baarista kusoo bixi lahayd ama ayaga ha aada cid kale ha ahaatee laakiin waxaa ii muuqda waxay tahay arrintaas arrin oo qartajeex iyo iyo meel kale lala aaday ahayd intaa xogta ka hayana ilaa hadda wiilasha baarista ku socota kuma saabsana meesha yaa jabsadee waxyaalo kale la weydiinaya oo aan arrintaas ku lug lahayn oo ku saabsan shaqadoodii iyo waxa ay ka qaban jireen xafiiska arrintaasna arrin oo sharciga baalmarsan waayo maxaa yeelay sharciga ciidanka wuxuu qabaa qof markii la baaraayo waxaa baari kara qof darajo ahaan ka sarreeya xil ahaan ka sarreeya waxaan halkan baaq uga jeedinayaa madaxweynaha qaranka oo aan ogahay inuu daacad ka yahay in la ilaaliyo xuquuqda dadka iyo cadaaladda inuu arrintaasi dhaba usoo farageliyo oo muxuu ahaa dulmigaas meesha ka jira ee wiilasha soomaaliyeed shaqada qaran haystay dembiga gaarka aan lahayn in sidaas loola dhaqmayo si saxa ma ahayn marka arrintaas baaqaan ujeedinaya dhammaan madaxda qaranka inay si gaara usoo fiiriyaan oo xogo qaran waaye in meel walba lagu furana sax ma aha in xogta in meel walba lagu furo oo qofka meel walba lagu weydiiyo oo meel aan ku habboonayn lagu weydiiyo waxay dhaawacaysaa sirtii qarankii dhaawacaysaa marka arrintaas aadaan ugu adkeynaa in aan meel qaldan lagu furin xogaha ay hayaan dadka ka shaqeynaya sirdoonka arrin amni qarana waayo amniga qaranka la xiriirtaa arrintaas in la ilaaliyaan soo jeedina waad ii sheegtay in aan laguu sheegin wixii lagaaga joojiyey shaqada marka hore inaan laguu sheegin wixii shaqada xilka lagaaga qaaday si toosan si toosa iyo si dadbanba ma laguu sheegay in wax lagugu haysta iyo in kale ilaa hadda wax rasmi ah oo aniga ila soo xiriiray oo yiri waxbaa lagu haystaa ama dembiyaa lagu haystaa ma jiraan laakiin meelahan waxyaalo ku turukutaan iyo maxaan ku idhaahdaa dacaayido iyo character assassination iyo waxyaalo badan oo aniga sumcaddayda iyo jiritaankeyga lagu waxyeeleynayo waan maqlahayaa wayna ugu weyn tahay arrinta arrimaha sirdoonka la xiriirta oo hadda aanan rabin inaan furo maxaa yeeley waa arrimo sir qalana waa kulligood waxaan ka shaqeynayna siray ahaayeen sirtaas marka qari iyo dibadba way leedahay dad aan u ahayn munaasab ayaa ayaa maanta rabaan inay waxaas ay si qaldan uga hadlaan waa huwa madaxweynaha daacadu ka yahay arrimahan qaranka amniga qaranka laakiin waxaa moodaa in culays lagu saaray inuusan xaqiiqda aysan madaxweynaha gaarin in albaabadii xaqiiqda uu ka helaa laga xiray in la isku dayo in la go'doomiyo waxa ugu badan aniga aan ka dagaalamaya sideed iyo tobankii bilooda lasoo dhaafana waxay ahayd inaan madaxweynaha la masliirgaraynin ama la dhumin inaan la go'doomin inuu xaq u yeesho inuu ogaado waddanka waxaa ka jira madaxweynihii qaranka waayo xaq u leeyahy inuu ogaado isku mid an ayay ii tahay amniga qarankana saameyn isku mid ay uleedahay in madaxweynihii la go'doomiyo oo muxuu aha xaqiiqda loo diido iyo in maxaan ku idhaahdaa dagaal lagu soo qaado dawladda oo maxaan ku idhaahdaa lasoo weeraro oo hub lagu soo weeraro labadooda waxa waaye khatar amni oo isku mid ay leeyihiin anaga nabad sugidda waxay ilaalisa waxa ugu muhiimsan waxa waaye madaxweynaha in uusan culays gaar ah fuulin wax walba culays ku keeni karana laga laga leexiyo oo laga muxuu ahaa laga laga difaaco marka waxaan aniga aaminsanahay inaan fitam u ahay difaaci madaxweynaha aan difaaci jiray iyo iyo madaxda qarankan soo martay waxaan lasoo shaqeeyay saddex madaxweyne madaxweyne sheekh shariif madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne farmaajo oo aan hubo saddexdoodaba haddii mid mid loo wareysto kalsoonida iyo hufnaanta iyo sidaan ula shaqeeyay inay markhaati ka yihiin marka waxaan isleeyahay dagaalkan dagaal hoose waayo oo oo ka hooseeya levelka muxuu aha madaxda sare maxay ka dhigan yihiin isbedbedelada faraha badan ee hay-adda taaduse waxay kaga duwan tahay isbedelada kale la sameeyey miyaa jirta
waa mahadsantahay haarun aniga waxaan taliya usoo ahaa toddoba waxaan tali ku-xigeen usoo ahaa toddoba taliye oo hay-adda soo martay midka ugu badanna sanadii jajaga ila joogay hay-adda nala maamulayay kuwana maalmo bilo iyo wakti yaray joogeen taliye ku-xigeenno sidoo kale dhowr ahaa soo marta inta aniga taliye ku-xigeenka ahaa aniga waxaan ahay cabdalla ahaan marka taariikhda hay-adda la fiiriyo taliyihii saddexaad ugu waktiga dheeraa hay-adda soo mara waxaa iga horreeyay axmed salaaman gafle iyo jibriil qofkii saddexaadaan ahay oo wakti dheer hay-adda ku qaata wax walba oo ku saabsan maxaan ku idhaahdaa systemka hay-adda iyo ciladihii jiray iyo taliyayaasha fashilma waxay la fashilmeen iyo kuwii nijaxay waxay la nijaxeen ama la guulaysteen intaba waxaan usoo ahaa goob goobjoogaan kasoo ahaa arrinta ugu muhiimsan ee isbedelada badanaa ay ku dhacaanna waxaan u malaynaa inay tahay arrimo la xiriira muxuu ahaa shaqa gudaasho la-aan iyo khibrad la-aan iyo maxaan ku irahdaa wada shaqeyn la-aan dhex marta systemkii hay-adda iyo dadka ku cusub oo ay ugu horeeyaan madaxda hay-adda loosoo magacaabo waxa ugu horeysa marka ay isku dhacayaan waxaa waaye dadkii shaqada hayay ee shaqada shaqeynaya inay iska hor yimaadaan iska horimaadkaasna uu dhaliyo in la wada shaqeyn waayo markii wada shaqeynta ay socon weysana in madaxdii ina isagii isbedelaan ayay ayay u badnaan jirtay ama dhici jirtay aniga isbedelka runtii dadka aadka uga soo horjeedaan ahaa in hay-adda isbedelo badan lagu sameeyo oo mar walba degenaanshaha loo diido aniga midda i gaarka ah ee ah maxay uga duwan tahay xilka qaadistaada kuwii hore dhammaan dadka xilka laga qaaday waxaan umalaynaa qof oo sida aniga hadda handidaada iyo duuqa iyo maxaan ku idhaha jujuubka lagu hayo qof lagu hayo ma jirin qof walba isagoo nabad qabaa xilkiina laga qaaday kii xilka loo magacaabay xilka loo magacaabay kii kalena xuquuqdii uu hay-adda kulahaa iyo ciidanka la siiyey aniga laakiin hadda waxaan kuu sheegaa maantadaanan kula hadlaayo oo caawa ii tahay intaan shaqada banaanka ku joogo afartan iyo shan cisho aniga iyo saraakiisha iyo ciidanka ila joogaba saddexdii biloo lasoo dhaafay waxaan naga go-an waxay xuquuq aan ku lahayn ciidanka haddii aan lahayd garaam iyo haddii aan lahayd mushaar iyo haddii aan lahayd daryeel intaba iyada wax xukun ah oo arrintaas nagu dhacayna uusan jirin oo nala kaga qaaday ama nala kugu diida xuquuqda asaasiga ahayd ee basic ahayd aan ku lahayn ciidanka waxaa sidoo kale ii dheer intaas in maalin walba la laigu handadaayo in xabsi la ii diraayo ama laimaxkamadeynaayo ama maxaan ku iraahdaa dhib kale la ii geysanayo iyadoo aan aaminsanayo wax intaas iigu dhacaya inay tahay waktigii dheeraa aan qarankan usoo shaqeeyey hay-addan usoo shaqeeyey xilligii badnayd aan sir iyo malafaad iyo aan ka shaqeynayay inaan eedsanayo oo qarankaana aan u eedeeyay macnaheeda ani waxaan ufasiran karaa keliya marka ciidanka ila joogay mushaarkii iyo xuquuqda ay lahaayeen loo diido in ay intay iga kala tagaan cadowgii aan tobankii sana lasoo dhaafay la dagaalamayay in ay ay iisoo gacan banaanaadaan wayna dhacaysaayo markii ciidankii waardiyin lahaa mas-uulka amnigay ka ahaa marka xuquuqdooda loo diido oo ilmo leh oo caruur leh oo oo muxuu ahaa duruuf haysan laba bilood aa lasoo dhaafeen wax mushaar aan qaadan bishii ka horeysana bishaana ay gabagaba mareyso saddex bil saasay ku tahay waxaad qiyaasi kartaa waxa oo amnigii uu ku sugan yahay abiil ayaan halkan waxa uga jeedinayaa ama codsi madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha iyo hogaanka baarlamaanka in arrintan soo dhex galaan aniga shaksiyadeyda waxaan aaminsanahay waxaan kamid ahay hantida qaranka uu leeyahay oo ay oo ay ahayd in la ilaaliyo lix sano iyo dhowr sano ka horreysay oo aan systemkan ku dhex jiray oon ka shaqeynayay wixii aan qabanayay waxay ahayd in maanta aan protection ku helo cadow aan la dagaalamayo waxay ahayd maanta in laiga badbaadiyo marka runta arrimahaas arrinteeda sidaas uga bedelan tahay waa gartay xogogaalnimadaas iyo shaqadaas dheer ee servicekaas ayay ayaa uga bedelan tahay waayo mid hal su-aal oo kalea ii dhiman aan kusii weydiinaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha siba madaxweynaha dhowr jeer baad soo qaaday magaciisa ma la xiriirtay si aad arrintan ugu sharaxdo ma isku dayda inaad la xiriirto maxaa lagu yidhi waa isku dayey maanta saana ugu dambeysay oo isku dayey laakiin culaysyo badan oo ka sokeeya awgeed ilaa hadda waa gaari la-ahay madaxweyne